bsm اllaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi وsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllah tacaala baabun fi اtawalii ywma الzaxfi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اtawalii jeesashada ama cararidda xukunkeedii ayuu baab yahay yowma الzaxfi labada saf oo muslimiinta iyo gaalada marka ay dirirayaan oo qofka uu sii jeesto marka uu daba jeediyo ayb xukunkeeduna marka waa inay kabiira tahay min alkabaa'ir sida xadiidkii ku jirtay ijtanibu sabca almuubiqaat yaa mid ka mida ay ahayd ayb qaala alimaam abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa abu tawbata arabiic bnu naafic qaala xadaana bnu اlmubaarak can jariir bni xaazimin can zubayr bni khiriit can cikrimata can ibni cabaasin qaal naزlat in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu mi'atayn nasalad waxaa soo degtay in yakun minkum hadday idinka la idinka helo xaggiinna in yakun minkum cishruuna labaatan hadday idinka mid tahay saabiruuna sabrayaan oo adkaysanayaanoo sabar leh yaklibuu way ka qaalib noqonayaanoo waa ka adkaanayaan mi'atayni laba boqol labaatan laba boqol waa ka adkaanayaan saabiriin ah macnaha halkii muslim halkii qofoo muslima labaatan uu ku aadayaa marka oo gaalo ah toban wa nam labaatankii qofood marka laba boqolay ku aadayaan halkii muslim marka toban gaal ayuu ku aadayaa fashaqa daalika arrinkaagaas baa dhibay oo ku adkaaday cala almuslimiina muslimiinta korkooda xiina farada allaahu ilaahay markuu farad yeelay calayhim iyaga korkooda uu ku farad yeelay allaa yafira inuusan ka cararin waaxidun mid min casharatin toban inuusan ka cararin ayb marka waa ku adkaatay arrintaa marka muslimiinta markay ku adkaatay xiina farada allaahu calayhim markuu ilaahay ku farad yeelay allaa yafira waaxidun mid inuusan ka cararin min casharatin toban uma innahu jaaءa waxaa yimid markaa kadib takhfiifun fududayn faqaala waxa uu yidhi alle al'aana khafafa allaahu cankum ilaahay xaggiinna waa ka fududeeyey hadda qara'a abuu tawba ilaa qowlihi wuxuu akhriyey yaklibuu mi'atayn ayb al'aana khafafa allaahu cankum ilaa marka wuxuu akhriyey aayadda aakhirkeeda ayb oo hadday marka boqol saabiriin ah ay jiraan yaklibuu mi'atayni wain yakun minkum alfun yaklibuu alfayni biidni illaah wallaahu maca asaabiriin kunna laba kun waa ka adkaanee marka wuxuu ku soo haray waajibkii wuxuu ku soo haray hal qof oo muslima inuu laba gaalo ku aado marka cadadka gaaladu hadday muslimiinta ku laba laabmaan muslimiinta inay ka cararaan ma bannaano hadday labalaabkood ka bataan laakiin mafhuumka waxay tusaa xadiidka uu tusayaa inay u bannaan tahay inay ka cararaan haddii cadadku uu labalaabkood ka bato ayb aayadda marka taasay tilmaamtay waxaa sidaa loo leeyahayna waxay tahay qofka mu'minkaa geesinimadii uu u dhashay waxa u weheliyo iimaana u weheliyo iyo wax uu rajaynaayo iyo niyad wanaag iyo ayaa u weheliya midkan gaalkaa laakiin sidaas ma aha isaga ayb aayadda marka iyo atawalli yowma zaxfi calaaqa dhinacay ka leeyihiin dhinac kalena mas'ale kaloo waxaa ku jirta iyada laba meel ayaa marka laba baxfi yaa ku dhex jirta meeshaan ooay culummadu isku khilaafeen baxdigaa marka waxaa weeyaan kan hore mushrikiintu hadday ka bataan labalaab muslimiinta ma u bannaan tahay inay muslimiinta iska cararaan markaas ahlu daahirka oo ibnu xasmi iyo ragga lamidkaa iyagu waxay qabaan inaynanba bannaanaynba aayadda waman yuwallihim yowmaidin duburahu ayay qabsanayaan iyaga marka aayaddaasay camal siinayaan waxay leeyihiin sina ma bannaana ama toban qof muslimiinta iyagoo ah kun qof oo gaalaa inay ka cararaan uma bannaano aayadda waman yuwallihim daahirkeeda bay yay qabsadeen ayb ahlu cilmiguna waxay u badan yihiin a'immada markaa yacnii fuqahada waxay u badan yihiin cadadku haddii uu labalaab gaalada cadad tiradoodu ay ka badato dadka muslimiinta waxaa u bannaan inay ka cararaan way u bannaan tahay ayb oo sidaa marka qowlka imaam maalik iyo imaamu shaafici abu xaniife iyo fuqahada badankood ayaa qabaan ayb baxdiga kale labaad waxaa weeyaan cadadka miyaa la fiirinaa mase awoodda ayb cadadka miyaa la fiirina mase awoodda iyadana waa mas'alo kale ay culammadu isku qabteen yacnii cadadka aayaddu cadadkay sheegtay aayaddu cadad ayay sheegtay oo haddii mgaaladu ay ku labalaabmaan muslimiintu ay labalaab ka bataan hadday labalaabka ka bataan waa u bannaan yahay cararin hadday laakiin labalaab aynan la ekayn ama waaba labalaabay ku jin yihiin laakiin waa ka hub badan yihiin waana ka awood badan yihiin firaar iyo carar markaas ma bannaan yahay jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin ma bannaana maxaa yeelay cadad baa wax lagu xihay cadadka umbaa la fiirinaya bas cuddada iyo wax la fiirinayo ma laha ayb riwaayo imaam maalig laga wariyo iyo yani ibnu maajishuun riwaayo yacni ibnu maajishuun iyo imaam maalig iyo laga wariyo ayaa iyadu waxay leedahay maya cadadka keliya la fiirin maayo cuddaduna hadday labalaab uga badan yihiin hubka ay haystaan hadday labalaab uu uga badan yahay waa bannaantaha inay ka cararaan calaa kullin laakiin wuxuu rajaxay ibnulmunaasif alqurطubi kitaabkiisa alinjaad fii abwaabi اljihaad tirada in la fiirinayo cuddada waxba aan nas ku soo aroorin ayb taasaana marka nusuustu ay tuseen aayadda marka waman yuwallihim iyo tan isdiidi maayaan marka ayb bacd ahlilcilmi waxay dhaheen waman yuwallihim bederay ku saabsanayd bis laakiin sida xooga badan waa caam aayaddaas waman yuwallihim yowmaidin duburahu laakiin middaan ayaa khaas yeelayso hadday cadadku labalaab ka bataan waa bannaan tahay ayb qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu yunus wahuwa alyarbuuciyu shaykhu اlislaam qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa yaziid bnu abi ziyaad wahuwa alhaashimiyu alkuufiyu ضaciifun ayb kabira fatahayara fasaara yatalaqan ayb wa kaana shiiciyan أن cبدالرحمن بن أbي ليلى xadaثه أن cبداللahi بن cمر xadaثahu أنhu kana fي sarية cabdاللahi بن cmر sarية ayuu ku jiray min saraaya rasuuli الlah sl اه ly slam nebiga ilaaladii uu diray ka mida qaala waxa uu yidhi faxaasa الnaasu dadkii ayaa jabay xaysatan jabid ayay jabeen fakuntu waxaan ahaa buu yidhi ibn cmar fii man xaasa dadkii jabay qaala waxa uu yidhi falamaa baraznaa markaan soo bannaan baxnay qulnaa waxaanu nidhi kayfa nasnacu seen samaynaa waqad fararnaa min aلzaxfi safkii ayaanna ka cararnay maxaan samaynaa bay dheheen wabu'naa bilqadabi caro ayaan la laabannay caro alle faqulnaa waxaanu nidhi nadkhulu lmadiinata madiinaan iska gelaynaa fanahbutu fiiha waa ku sugnaanaynaa linadhaba si aan u baxno walaa yaraana axadun qofna aanu markaas noo arkin waay leedaha nabiitu waan baryaynaa fiiha magaaladaan baryaynaa madiina ayb nusqadan kaleo cawnulmacbuudka iyana fanahbutu fiiha waa isagii iska joogaynaa linadhaba saan u tagno walaa yaraana axadun qofna uusan noo arkin qaala fadakhalnaa waanu galnay madiinaan galnay faqulnaa waxaanu nidhi low caradnaa anfusanaa nafaheenna haddaan u bandhigi lahayn calaa rasuulilahi sal slam nebiga fain kaanat lanaa towbatun towba hadday noo taalla aqamnaa waa iska joogaynaa wain kaana hayra daalika hadday sidaa hayrkeed ay tahayna dahabnaa waa soo tegaynaa marka qaala fajalasnaa lirasuulilahi sal l slam nebigaan u fadhiisannay qabla salaati اlfajri salaaddii subax ka hor falamaa kharaja markuu baxay qumnaa ilayhi waa u kacnay faqulnaa waxaanu nidhi naxnu alfaraaruuna kuwii orday baan nahay naka faaqbala ilaynaa waa noo soo jeestay yacnii dadkii safka ka orday oo ka rooray ayaanu nahay faqaala wuxuu yidhi laa maya bal antum idinku alcakkaaruuna kuwo cadowgii u laabanayaa tihiin oo dib ugu laabanayo ay alcataafuuna cala alkufaar gaaladii kuwo u laabmaayo ayaa tihiinoo dib baad ugu noqonaysaan ay alcaa'iduuna ila alqitaal dad soo cararay ma tihiine dagaalkii baad ku laabanaysaan yidhi qaala waxau yidhi fadanownaa waanu dhowaannay faqabalnaa yaddow gacantiisii baanu dhunkannay waa rasuulkii faqaala waxa uu yidhi ana fi'atu lmuslimiin ana aniga fi'at lmuslimiin ayaan ahay muslimiinta jamaacadooda yaan ahay ayb ayb ana fi'at lmuslimiin marka waxay tahay yumahidu bidalika cudurahum cudurdaarkooda u gogol xaarayaan ayb manaa u mutaxayizan ilaa fi'atin aayadda soo ma ahayn wman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ama nin u soo dunmaayo ilaa fi'atin koox kaloo muslimiin ah oo markaa yacni intuu xeelad dagaal u soo baxo niman kaloo muslimiina buuxiyo kaas asaga dembigii waa ka baxay ma ogtahay markaa nebigu wuxuu le anaad ii timaadeen anigana fi'atulmuslimiinaan ahay marka ow mutaxayizan ilaa fi'atin baad soo gelaysaan dhib ma leh iska dhaaf ayb xadiidka marka waa daciif sanadkiisa yziid bnu abi ziyaad baa ku jiro qaala xadaana mxamed bnu hishaam almisriy qaala xadaana bishr bnu اlmufadl qaala xadaana daawuudu can abi nadrh can abi saciidin qaal naزlat fii ywmi badrin maalintii bederay soo degtay waman yuwallihim ywmaidin duburahu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lasiiri maxbuuska yukrahu lagu qasbayo cala اlkufri gaalnimada qofka maxbuuska ee muslimka inta la qabto gaalnimo lagu qasbo muxuu yeelayaa macnaha inuu dilka iskaga diyaar noqdo u diido waa leeyahay waana sida fadliga badan ayb haddii ruqso oo iska qaatoo kelmaddii kufriga ku dhawaaqana waa mukrah oo wax dhiba korkiisa ma ahaanino man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inun biاliimaani walaakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim qadab min allahi walahum cadaabun cadiim aayaddaas a marka ruqsadiisu ay tahay laakiin sida afdalkaa inuu dilka ogolaado intuu kufri ku dhawaaqi lahaa qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala ahbaranaa hushaymun wakhaalidun huwa bnu cabdillahi alwaasiti can ismaaciila can qays bni abi xaasim can khabaabin qaal ataynaa rasuula اllahi sal ll slam nebigaan u nimid wahuwa isaga oo mutawasidun barkimaysan burdatan go isagoo yacni ku barkimaysan fii dilli lkacbati kacbada hooskeeda yacnii dhanka ay qoraxda ka haysa maahani dhanka kale ee markaa hooska uu ka jiro ayuuayuu markaa ku barkimaysnaa fa shakownaa ilayhi waannu u sheegannay waa u cabannay faqulnaa waxaanu nidhi alaa tastansiru lanaa miyaadan gargaar ilaahay noo weydiinaynin alaa tastansiru lanaa ay alaa tatlubu lanaa annasra gargaar miyaadan noo dalbaynin annaga alaa tadcu llaha ilaahay miyaadan noo baryaynin lanaa annaga fajalasa waa fariistay fajalasa waa fariistay muxmaran isagoo yanii la guduudiyey uu guduudan yahay wejhuhu wejigiisa fa qaala waxa uu yidhi markaa qad kaana man qablakum dadkii idinka horreeyey waxaa ka mid ahaa qad kaana man qablakum dadkii idinka horreeyey waxay ahaayeen yuukhadu rajulu ninka in la qabanaayo fa yuxfaru lahu loo qodaayo fi lardi dhulka si uusa u cararin dhulka ayay god uga qodaayeen ayb wejiga umbaa laga soo bixinaa marka uma yu'taa waxaa lala imaanaya bilminshaari minshaar fa yujcalu waxaa la yeelaya calaa ra'sihi madaxiisa korkiisa fa yujcalu firqatayni laba gabal ayaa laga yeelaya maa yasrifuhu ka celin maynin daalika kaagaasi can diinihi diinkiisa ka celin maynin wayumshadu waa loo shanlaynaya biamshaadi alxadiidi bir shanlooyin bir ah fargeetooyin bir ah ayaa loogu shanlaynaya maa duuna cadmihi laftiisa inta ka dhaxle min laxmin iyo wacasabin min laxmin hilib iyo wacasabin ah maa duuna cadmihi laftiisa inta ka sokayso ayaa fargeetada lagu hoolaayey min laxmin duunkaas waxaa yacnii lafta ka hooseeyo ka sokeeyo oo min laxmin hilib ah wacasabin seeda ah maa yasrifuhu ka leexin maynin daalika kaagaasi can diinihi diinkiisa ma ka laabanaynin diintiisa marka nebigu casiimadiibuu ku tirtirsiinayaa marka casiimadii ayuu ku tirtirsiinaya wallaahi baan ku dhaartay layutimanna allaahu ilaahay wuu dhammaystirayaa oo dhammaystirayaa haada alamra arrinkan xataa yasiira raakibu ninka fuushan oo gaadiidka fuushan intuu ka socdo maa bayna sanca'a sanca iyo xadramowt sancea xadramood inta ka dhaxayso qofka raakibka inuu socdo maa yakhaafu xaal uusan cabsanaynin ila allaha alla maay wax kale uunan ka cabsanaynin iyo wadi'ba dhurwaaga uu ka cabsanayo calaa hanamihi arigiisa ugaga cabsanayo walaakinakum laakiin idinku tacjaluuna waa degdegaysaan marka ibnu xajar wuxuu leeyahay wadi'ba calaa hanamihi waa mudraj waa bacdu ruwaad ayaa idraaj ahaan ku keeneen wadi'ba calaa hanamihi marfuuc ma ahan waa mudraj ibnu xajar saasuu yidhi xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa marka rasuulka calayh isalaatu wasalaam calam min aclaami nubuwa ayaa ku jiro mucjizaadka rasuulka sidaan uu sheegay waa noqotay nacam oo waa la gaaray waqti inta sanco qof ka taga xadramuudi ofna uusan ka cabsanayn oo islaamku intuu meel walba gaaray cabsiyoo dhan ay dhammaatay bani aadam iyo laga cabsado waa la gaaray marka taa waxay kutusaya nebiga nebinimadiisa calayh isalaatu wasalaam wixii uu sheego sideedii u soo baxay ayb dee nebigana beenlow iyo mid oo yacnii iyo sida kaahin u warramo uma warrami jirin warkiisu war cadow ahaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayb waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa casiimada iyo ruqsada casiimada inay fadli badan tahay oo qofka asiirka haddii la qabtee gaalnimo lagu dirqiyo haddii kale waa lagu dilaa dilka inuu iska doorto ayb ruqsaduna iyada maahan inay xaaraan tahay oo waa jirtaayo aayadda suuratu naxli yaa sheegaysa iyo markii uu dhibka ka batay camaar ibnu yaasir iyo nebiga inuu aayaddaas baa soo degtay marka sidaa inay yidhaahdaan oo ay markaa warka ay dhahayaan u oggolaadaan laakiin oo weliba uu yidhi hadday u laabtaan idinkana u laabta waxba korkiinnana ma aha ayb ikraaha laakiin ama dirqinta ictibaarka leh waxaa weeyaan wixii qofka mukraha ahna waa in markaas la dirqinaayo wax hadda joogaa ay tahay wax soo socda hadday tahay ma qaadan kartid ruqso haddii lagu yidhaahdo haddaba bil kadib waa lagu dilaa haddii kale iska yacnii gaalnimo haddii kale gaalow maahan inuu yidhaahdo haddaan iska gaaloobayba bisha ha iska sugan lacalla faraj inuu yimaado markay seefta marka soo qaataane waa kugu dhufana inaad timaado markaas ha iska dhaho gaalnimada ku dhaho wa an takuuna xaalatan wax hadda joogo inay tahay tan labaad waxaa weeyaan shaygana waa inuu muxaqaq yahay inuu dhacaayo wax aan la hubin ama yacni shaki ku jiro kale ikraah ma noqonayo cabsi iska uun afka ah iyo wax lamida ayb ninkaanina inuusa waxba iska celi karinoo qudro kan kan wax qasbaayo inuu qudro u leeyahay waxaan dilkan iyo waxaan inuu fuliyo ayb waxyaabahaas ayb aduu marka ibnu xajar kitaabu likraah yacni bukhaariga awalkiisa ayuu ku sheegayaa ilaa saddex shardi meelahaas afar shardi ayuu ikraaha u sheegay ikraaha muctabarka marka kaas waxa kale muctabar ma aha ruqsadaasna marka waa la qaadan karaa laakiin sida fadliga badan inuu qofka casiimada iska qaato taa inay fadli badan tahay ayaa laga qaadanaya xadiidkan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii xukmi اljaasuusi jaasuuska xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay idaa kaana musliman muslim haddii uu yahay jaasuuska haddii uu muslim yahay xukunkiisu waa maxay ayb jaasuusku haddii uu gaal yahay baababka soo socduu ku imaan doonaa isagoo khilaaf male yacni badan haddii laakiin uu jaasuuska muslimnimaa lagu ogaa muslim buu ahaa qofkan qof muslimu ahaa jariimo wuxuu ku kacay marka jaasuusnimo ah hadal buu muslimkii ka gudbiyey gaaladiibuu u gudbiyey taasaa marka soo baxdo waa ku caddaatay maa xukmuhu laba dhinacba marka waa laga fiirinayaa arrintaas gaalnimo ma tahay dhinaca kale waxay tahay gaalnimo haddaysan noqonin xad ma leedahay iyada dil cuquubo ma leedahayo ma la dilaya mase ma la dilayo ayb qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa sufyaan can camrin huwa bnu cuyayna sufyaanka can camrin huwa bnu dinaar qaala xadaahu xasanu bnu muxamed bni caliy ahbarahu cubaydullaahi bnu abi raafic wa kaana wuxuu ahaa cubaydullaahi kaatiban licaliy bni abi aalib cali bou kaatib u ahaa qaala waxau yidhi samictu caliyan cali baan maqlay yaquulu isagoo leh bacatanii rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigaa i diray ana wazubayr aniga iyo zubayr walmiqdaad iyo miqdaad faqaala waxa uu yidhi indaliquu taga xataa ta'tuu intaad ka timaadaan rawdata khaakhin meesha la yidhaha rawdatu khaakh fa inna bihaa meeshaas waxaa ku sugan daciinatan haweeney macahaa kaatibun macahaa kitaabun warqad bay wadataa fakhuduuhu minhaa kitaabkaa ka qaada ilaahay baa nebiga u waxyooday marka oo u sheegay ayb naagtaa marka meeshaa kaga daba taga halkaas baad ugu tegaysaan warqad bayna wadaa faindalaqnaa waan tagnay tatacaadaa binaa iyadoo ay nala yacnii ay nala boodayso khaylunaa fardaheenna ay nala tallaabsanayso xataa ataynaa ilaa aanu ka nimid alrawdata meeshii rawdatu khaakh fa idaa naxnu waaba annaga oo bidaciinati haweenaydii ag taagan faqulnaa waxaanu ku nidhi halumii kaalay halumii alkitaaba kitaabka keen qaalad waxay tidhi maa cindii min kitaabin wax warqada anigu ma wado faqultu waxaan idhi buu yidhi cali latukhrijinna yadi baa meesha mar ka maqan latukhrijinna waad soo bixinaysaa oo soo bixinaysaa alkitaaba kitaabka warqadda aw amase lanulqiyanna hiyaaba dharkaan ridaynaa dharkan kaa dhigayna marka iyaga maadaama nebigu uu soo diray sidan waana ku guulguulayaan hadday danta ka liftana way u bannaan tahay ayb marka wuxuu yidhi faakhrajathu way soo bixisay min ciqaasihaa ayay ka soo bixisay halkeedaas nacam fooddeeda ayay ka soo bixisay yacnii marada gambada madax u saaran yacnii meesheedaas oo kale ka soo bixisay hada huwa alciqaas ayb faataynaa bihi الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga ayaan ula nimid oo nebigii baan u keennay ayuu leeyahay ayb faidaa huwa waaba isaga oo warqaddii min xaadib ibni abi baltaca iyou ka socdaa warqaddaani ka socotaa ilaa naasin min almushrikiina dad mushrikiinta ka miday u socotaa yukhbiruhum isagoo u sheegaya bibacdi amri rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga arrinkiisii qaar ka mida yacnii inuu nebiga ku soo fool leeyahay faqaala waxau yidhi nebigu ma haadaa yaa xaaibu xaaibu arrintan maxay tahay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo laa tacjal calaya ha igu degdegin fainii kuntu imra'an qof ayaan anigu ahaa mulsaqan lagu dhejiyey fii qurayshin quraysh ninaan quraysh ka dhalanin oo ku dheggan un baan ahaa walam akun min anfusihaa kama dhalanin iyada waina qurayshan qurayshna lahum bihaa waina qurayshan quraysh lahum bihaa qaraabaatun qaraabaad ayay ku leeyihiin saxaabada kale yaxmuuna bihaa ahliihim bimakata ahaalidooda marka ay ugu ilaalinayaan maka dhexdeeda faaxbabtu waxaan jeclaystay id faatanii daalika markuu iga tegay aniga arrintaa oo aniga wax ii ilaaliyo ahl ii ah meesha uusan ii joogin an attakhida fiihim yaddan gacan inaan ka samaysto yaxmuuna qaraabatii bihaa qaraabadayda marka ay ku dhowraan ay ku ilaaliyaan dadka ii jooga meesha aniga wallaahi baan ku dhaartaye maa kaana bii kufrun gaalnimo aniga iguma sugna wala irtidaadun diinka bixidna iguma sugna faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi sadaqakum run buu idiin sheegay faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi dacnii iga tag adrib garaacee oo ku dhuftee cunuqa hada almunaafiq munaafiqan luquntiisa aan dhuftee oon dilaya faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi qad shahida badran beder buu xaadiray wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey laclallaaha alla inuu mudan yahay iطalaca inuu eegay calaa ahli badrin reer beder quluubtooda inuu fiiriyeyo faqaala uu yidhi icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya fqad hafartu lakum waa idiin dhaafay qisadan marka dhowr xugun ama dhowr fiqhi baa ku jiro fiqhiga ku jira waxaa ka mid a jaasuuska xugunkiisa muxuu yahay waa qisada loo deliishado laba qolo marka waxaa weeyaan imaamu shaafici isagu wuxuu qabaa jaasuuska kufri cadna inuusan ku dhicin maadaama kufri cad aanu ku dhicin shay dilkiisa sababaana inuusan jirin laa yaxilu damu imri'in muslimin ila bixdaa alaain annafsu biاnnafsi ahayibu الzani ataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca kufrigiisana ma cadda buu yidhi labadan kalena maba samayninba awalba marka dhiiggiisa sidii uu awal macsuum u ahayo macsuum u yahay ayb jaasuuska marka isaga xukunkaasuu ka qabaa kitaabkiisa umkaana uu ku dhigay inta la su'aalay ee la yidhi marka imaamu shaafici waxaa lagu yidhi ara'ayta almuslima yaktubu ila almushrikiina min ahli اlxarbi mushriga yacni muslim gaalo warqad u qoray ahlu xarbi ah bianna almuslimiina yuriiduuna ghaswahum una sheegay inay muslimka ku soo fool leeyihiin ow bilcawrati min cawraatihim ama meel ay muslimiinta ka degan yihiin buu u sheegay hal yuxillu dalika damahu arrintaas oo jaasuusnimada ah dhiiggiisa ma xalaalaynaysaa wyakunu dalika mima wayakunu dalika dalaalatan calaa mumaala'ati almushrikiina cala almuslimiin arrintaas oo jaasuusnimadaa deliil ma looga dhigan karaa jaasuusnimadan maadaama ninkan oo muslimiintii gaaladii uga soo hiiliyey saas darteed marka ma la dhihi karaa waa la dilayaayo dilkiisa arrintaa ma ku bannaanaanaysaa su-aashaasaa la weydiiyey jaasuuska ku saabsan markaasuu imaamu shaafici wuxuu yidhi laa yaxilu damu man habatat lahu xurmat اlislaami ilaa an yaqtula aw yazniya bacda ixsaanin aw yakfura kufran bayinan xadiidkii buu sheegay marka bacda iimaanin uma yahbutu cala اlkufri walaysa اdalaalatu calaa cawrati اlmuslimi qof muslima cawradiisa yacni oo la tuso walaa ta'yiidu kaafirin gaal oo lagu taageero bian yaxdara gaalku inuu iska ilaaliyo anna almuslimiina muslimiinta yuriiduuna minhu khiratan muslimiintu inay rabaan si kada ah inay ku qabtaan loogaga diga gaal liyaxdarahaa soo uga digtoonaado ow yataqadama ama gaalku inuu ku hormaro ku socdo fii nikaayati اlmuslimiina muslimiinta yacnii bajintooda ama dagaalkooda waa laba jaasuusnimada muslimka ka imaanaysa gaalada oo u jaasuusahayo laba suurow imaamu shaafici ka sheegay suuro waxaa weeyaan in la yidhaahdo war waa la idiin soo socdaa muslimkii baa idinku soo foolle meesha ka dhaqaajiya ama in la yidhaahdo war muslimiinta meeshaasay ka degan yihiin ow yataqadama alkaafiruun ayb meeshan dad baa aad ugu dheelay ow yataqadama almuslimu waayay dhaheen muslimkii baaba soo baxay gaaladii buu soo raacay markaasuu la dilay gaaladii buu muslimiintii la dilay su-aashii shaafici la weydiiyeyna ma ahayn arrintaas ilaa siyaaqa iyo naska shaafici labada meel ugama jirto nin muslinoo hub qaatay oo gaalo hub la qaatay oo la dagaal galay meelna ugama jiro meeshaanna marka waxa uu leeyahay walaysa walayse dalaalatu calaa cawrati muslimin walaa ta'yiidu kaafirin bian yaxdara gaalkii baa laga hadlaya ogow bian yaxdara inuu ka digtoonaado ana almuslimiina yuriiduuna minhu khiratan sikada ah inay markaa muslimiinta u rabaan liyaxdarahaa sow gaalku uga digtoonaado ow yataqadama ama gaalku inuu soo galo fii nikaayati almuslimiinoo u sheegay waxaas ma ahan buu yidhi bikufrin bayinin gaalnimo cad nas ma haysaa baa layidhi mase qiyaas qisadan xaaqi buu keenay marka imaamu shaafici qoladaa marka dhahayso kufri bayinana ma aha jaasuusnimada muslim ka dhacdo mana ahan yacnii wax dil keeno oo in la dilo u keenaa ma ahan qisadaanay marka deliishadeen ayb imaam maalig isagu wuxuu qabaa jaasuuska in cuquubadiisu dil ay tahay isaguna qisadan uu deliishaday qisadan marka isaga wejhu dalaalaha imaamu shaafici waa aragnay imaam maalig wejhu dalaaladiisa see waayan wuxuu leeyahay cumar markuu yidhi rasuulka ilaahay oo munaafiqan aan dile iddaa rasuulka ma dhihin lama dilo arrintaana arrin dil keeni karta ma aha nebiga ma dhihin ee wuxuu sheegay maanic dilkaas baajiyey oo ah kownuhu shahiida baderan maadaama marka maanicaas aan laga helaynin qofkii laga waayey maanicaas waa la dilaayo uu leeyahay mafhuumka xadiidku saasoo tusa alimaam ibnuulqayimna waxa uu leeyahay imaamkay u taallaa hadduu doono waa dilaa hadduu is yidhaahdo dararkiisu waa badan yahay wuu dilayaa haddii uu doonona waa iska daynaya waa min baabi tacsiiraat laa min baabi اlxuduud ayb masaladan marka jaasuuska iyado saas u ahay mid kalea marka la dhexgeliyey masaladan mid kale ayaa la dhexgeliyey oysan isku shaqo ahayn midda la dhexgeliyey waxa ay tahay qof muslima haddii uu gaal soo raaco binnafsi walmaal uu ku soo raaco oo asaga iyo gaalkaba ay isla dilayaan muslimiinta oo gaalkii uu ugu kaalmaynayo diintirtiridda ugu kaalmaynayo maa xukmuhaa middaas dad baa marka aad u fogeeya foofkao waxay yidhaahdeen qisada xaadibaa deliil u ah gaalnimo ma aha arrintaas qisada xaadib jaasuusnimay joogtay ma joogin dagaal fahamkaaga xagga geey nusuus nusuusta roon in laysla yimaado ahlu cilmigana waxay u deliishadeen qisadan kulligood jaasuuska kama aysan bixinin jaasuusnimada ayb iyada marka taas haddii la rabo in la fahmo mas'aladan laftirkeeda oo uu xaadib sameeyey kufri ma tahay mase ma aha muqadamo taas ka horayso yaa u baahan marka in la ogaado ayb ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ficilkan xaadib sameeyey laftirkiisa waa kufri dhowr wejna waa u deliishadeen inuu gaalnimo yahay ficilkan kow waxaa ka mida qowl cumar radia allaahu canhu oo wuxuu yidhi amkinnii min xaadib rasuulki ilaahay xaaib imakani fainahu qad kafara waa gaaloobay amkinnii min xaaib fainahu qad kafar faadribu cunuqahu markaas waa dilayaa buu yidhi qoortanka jara abu yaclaa musnadkiisa uu ku wariyey alhaytam ibnu kulaybna fii musnadihi buu ku wariyey ibnu kaiirna waa saxiix yeelay nam isnaadka qisada yani xadiidkan fii musnadi alfaaruuq diyaa almaqdisiina sidoo kale mukhtaarada axaadiidta mukhtaaradu ku daray riwaayada bukhaarina waxay leedahay innahu qad naafaqa rasuulka ilaahay xaadib waa munaafaqoobay aan dila iddaa mid kale riwaayo kaloo saxiixa iyadana ku sugan waxay leedahay cumar wuxuu yidhi qad khaana allaaha warasuulahu waalmu'miniina allow khiyaanay rasuulkou khiyaanay mu'miniintau khiyaanay kullu haadaa waxaa waay waa gaalnimo xukumay cumar ayb laakiin cumar wuxuusan ogayn inuu maanic leeyahay xaadib iyo inuusan maanic lahayn ma ogeyn isaga dhacn gaalnimadii marka uu tuuray cumar rasuulka calayhi salaatu wasalaam kama hadlin arrinkan oo kale laguma gaalooba ha gaalaysiinin cumar ma uusan dhihin iqraarkaas ama sukuudkaa rasuulku wuxuu keenayaa ficilku inuu gaalnimo yahay ayay u deliishadeen culammada qaar ayb riwaayo kale iyada inkastoo dacfi uu ku jiro xaaris ilacwar uu ku jiro waxay leedahay innahu qad nakata wadaahara acdaa'aka ballantii waa ka baxay rasuulka ilaahay cadowgaagiina garabuu u noqday ninkan ibnu kaiir waa keena iyada laftirkeedaayb rasuulku marka waa aamusayo ma dhihin arrinkan gaalnimo maahan iska daa waa kabiira min alkabaa'ir ma dhihin kow xaadib laftirkiisa ficilkan gaalnimo inuu yahay wou garwaaqsaday maxaa yeeley markiiba wuxuu bilaabay inuu ka cudur daarto waxaan inaysan gaalnimo u samaynin isaga wailaa hadday kabiiro caadiya tahay rasuulka ilaahay muxuu ii gaalaysiinaa buu dhehi lahaa hadduu inte maalan sinaysto ama oo waxado ee waa gaaloobee la dhihi lahaa anii ma gaaloobin buu dhihi lahaa waxaan gaalnimo ma ahan uu ku doodi lahaa kuma doodine wuxuu yidhi rasuulkii ilaahayow aniga gaalnimo aan yacnii maanan ridoobin gaalnimo yacni waxaan igama ahayn cudurdaar noocaas u galay ayb oo cudurdaarkiisiibuu sheegtay ayb maxaa marka maanica xaadib marka culamo badan baana ku tagtay qowlkan nacam ayb ibnu xajar laftirkiisa uu ka mid yahay fatxulbaariga juska sideedaad fatxulbaariga ibnu xajar wuxuu yidhi wacudru xaadibin maa dakarahu fainahu sanaca dalika muta'awilan allaa darara fiihi xaadib gaalnimada wuxuu uga baxsaday muta'awiluu ahaa ta'wiilkuna mawaanicda kufrigou ku jiraa ta'wiilkiisu waa maxayna wax dhiba inuu nebiga ka soo gaarayn loo ogaa wuxuu is yidhi kollaba nebigu waxaan waxba kama soo gaarayaane adiga isku badbaadi gaalnimada marka haddii aan aan loo samaynin yacnii shaygan inuu gaalnimadiisa ta'wiil hadduu galo oo ficilkan uu is yidhaahdo sidan haddaad u samaysa gaalnimo amausan noqonaynin iyo sidaas oo kale ta'wiilku waa maanic riwaayaadka xadiidka xaadib laftirkiisana sidaas waa ku timid nacam ayb oo cumar bnukhadaab wuxuu yidhi fiiri marka riwaayadan ayb oo riwaaya marka iyada waxaa ku timid inuu yidhi xaadib musnad abi yaclaa ku sugan fakataba kitaaban xaadib wuxuu qoray kitaab laa yaduru اllaha warasuulahu shay-an fakatabtu kitaaban hay isagii baa wuxuu yidhi waxaan qoray warqad laa yaduru اllaha warasuulahu shay-an warqad aan alleh rasuul waxba ka dhibaynaan qoray aniga ayb ibnu kaiir marka isnaaduhu jayidun buu yidhi tanna marka maanica kufriga baajiyey inuu ku dul dhaco waa maanicu ta'wiil ibnu xajar iyo qurطubi iyo ibnu abu yacla alfaraa alxambali ibnuاljawsi kulli ay sheegeen deliilkiisa waa kan banacay oo wuxuu yidhi fakatabtu kitaaban kitaab baan qoray laa yaduru llaha warasuulahu shayan alleh rasuulaan waxba u dhibaynin marka wuxuu islaa waxaan kollaba alleh rasuuli muminiinta haddaynan waxba u dhibaynin dhib male buu isiihi ma jariimada jariimada sidan ay tahay markaa uma aanu haysanin juska sideedaad marka fatxulbaariga muta'awil inuu ahaayuu sheegay abulcabaas alqurطubi mufhimka wuxuu yidhi laakina xaadiban lam yunaafiq qalbuhu wala irtada can diinihi wainamaa ta'awala waa kaa wuxuu ta'wiilsaday fii ma facala min dalika waxa uu sameeyey anna iطlaaca qurayshin calaa bacdi amri rasuulillahi sal l slam laa yaduru rasuulallahi sala اllahu alayh ali wasalam ayb wayukhawifu qurayshan quraysh inuu cabsi gelinayo wayuxkaa waxaa la sheegay buu yidhi anna fi lkitaabi waxaa ku yaalla kitaabka tafkiima amri jeyshi rasuulillahi sal slam nebiga ciidankiisa in ayuu weynaynayay wa annahum laa daaqata lahum bihi tabar uma haysaan ayuu yidhi yukhawifuhum bidalika isagoo ku cabsigelinaayo liyahrujuu min makata say maka iskaga baxaan oy ugaga tagaan wayafiruu minha ayb waxasana lahu hada ta'wiil tacalluqu khaadirihi biahlihi wa waladihi khaadirkiisa iyo qalbigiisa oo ilmihii iyo maalkii ou jeclaana wuxuu ku dhajiyey kaasaa wuxuu keenay marka yaa u wanaajiyey ta'wiilkan ta'wiilka waxaa sii qurxiyey wixii khaadirka ku jiray abulcabaas alqurdubi mufhimka juska lixaad afar boqol iyo afartan isaguna saasuu yidhi ayb waxaa kaloo iyadana ficilka noocan oo kale saxaabada inay riddo u yaqaaneen mudaaharada yacnii bilficli qofka naf binafsi walmaal ou gaalada ku kaalmeeyo in la yacnii muslimka baabi'intiisa iyo diinta tirtirkeeda inay gaalnimo u yaqaaneen waxaa ku tusaya maa rawahu alimaam axmed ayb biisnaadin saxiixin ibnu kaiir sida uu yidhi can anasin lamaa fataxnaa tustar anas wuxuu yidhi markaan tustar furannay bacanii alashcariyu abuu muusa alashcari baa isoo diray ilaa cumar bni alkhadaab buu iisoo diray falamaa qadimtu calayhi markaan cumar u soo galay qaala wuxuu yidhi maa facala annafaru albakriyuun qoladii bakriyiinta maxay sameeyeen ayb qoladaa iyagaa maxay sameeyeen buu yidhi markaa xujaynata waasxaabuhu qaala faahadtu bihi fii xadiiin aakhar sheekadii intaan ka gudbaan war kale u galay cumar markaasuu haddana yidhi maa facala nafaru lbakriyuun falamaa ra'aytuhu laa yaqlacu markaan arkay inuusan ka fuqaynin qultu waxaan idhi yaa amiira almu'miniin amiiru lmu'miniinow maa facaluu ma aynan samaynin yacnii alla waxay sameeyeen weynin badanaa innahum qataluu muslimiintii bay laayeen walaxiquu bilmushrikiina mushrikiintay haleeleynay aadeen irtaduu cani lislaami diintay ka baxeen wa qaataluu maca almushrikiina xataa qutiluu mushrikiintii bay la soo safteen ilaa laga dilay oo laga laayey qaala faqaala markaasuu cumar wuxuu yidhi laan akuuna akhadtuhum silman kaana axabba ilaya mima calaa wajhi اlardi min safraa'a aw baydaa nimankaas intaysan meeshaas u gelin si nabadgelyaa inaan ku qabto ayaan dahab iyo fida adduunyada waxyaal ka jeclaa lahay qultu wamaa kaana sabiiluhum low akhadtahum silman haddaad gacanta ku dhigi lahayd dadkaas see yeeli lahayd baa cumar layidhi markaasuu wuxuu yidhi kuntu acridu waxaan u bandhigi lahaa kuntu acridu calayhim albaaba aladii kharajuu minhu albaabkii ay ka baxeen waa islaamkii ayaan u bandhigi lahaa fain abow hadday diidaanna astawdicuhum istawdactuhum fi sijni hadday diidaanna markaa inay soo laabtaan xabsi baan dhigi lahaa ilaa ay ka dhintaan ibnu kaiir marka fiqi badan buu ka bixiyey oo ku saabsan istitaabat اlmurtadi maxalushaahidka waxay tahay waqaataluu maca almushrikiin mushrikiintii marka inay dagaal ay la soo galeen oy muslimiinta kala soo safteen ibnuاljawsi qisadan xaaib wuxuu isaguna yidhi wainamaa danna xaaibun ana dalika yajuusu lahu ibnuاljawsi waxa uu leeyahay xaaib wuxuu maleeyey arrintaa inay u bannaan tahay liyadfaca bihi can waladihi ilmihiisa soo ugu ilaashado kama yajuusu lahu an yadfaca can nafsihi say ugu bannaan tahay naftiisaba inuu ku ilaaliyo cinda taqiyati haddii lagu yidhaha waa lagu dila haddii kale gaalnimo sheeg oo ku dhawaaq ikraahu maanicuu ahaa haddaan sheegaynin sida naftiisu difaaceedoo kale ay tahay iyo u maleeyay ilmihiisiina inay yihiin ayb ta'wiilkaasaa marka jiro wainnamaa qaala cumar cumarna waxa uu yidhi dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq liannahu danna annahu facala dalika can hayri ta'wiilin cumar markaa wuxuu sidaa isaguna u yidhi yacnii rasuulka ilaahay iddaa aan dilayn ninkan gaalka ah wuxuu u yidhi ta'wiilkiisaaanu cumar ogayn ta'wiilkiisa ayaanu ogayn nebigana ta'wiilkuu aqbalay ayb ee meesha layskuma qabannin arrintan inay gaalnimo tahay ayb saasay culimmada tirada badan ay leeyihiin iyaguna alimaamu abari laftirkiisa ibnu badaalkaa ka soo raraayo shaarixa oo bukhaariga ibnu badaal qisadan marka jasiga jariimadeeda iyo sida ay tahay iyo ta'wiilkaas yani ou lahaa ibnu badaalka halkaa ku soo raray nacam juska shanaad meelahaasu ku soo raray qisadan xaadib iyo qisadiisa iyo bacdi ahlilcilmi imaamu shaafici iyo ka mid yahayna waxay leeyihiin xaadib ficilkan uu sameeyey jaasuusnimo waayo jaasuusnimaduna gaalnimo ma ah ayb labadaas qowl baa marka ku kala jirto mas'aladan qolo markaa iyagu dhahaysa waa gaalnimo ta'wiil baa xaadib marka uu uga baaqday kufriga waana si badanoo culummo badan marka ay shuraax fara badan ay kitaabkooda ku dhex sheegeen ayb amaa xukmu man daahara wa acaana alkufaar binnafsi waalmaali qofkii sidaasoo kale yeelo ahlucilmiga iyaguna waxay sheegeen kaas inuu iyagoo kale yahay ayb asalkana waxaa weeyaan qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fainahu minhum shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi faman qafaza canhum ila atataari dadkii askarta muslimiinta inta ka baxo tataarta u galo kaana xaqa bilqitaali min kaiirin min atataari faina atataara fiihim اlmukrahu wagayru اlmukrah wqad istaqarat الsunaة bأna cuquubaة اlmubtadi acdamu min cuquubaةi اlkaafir اlasliyi jeyshkii muslimiinta umaradii muslimiinta ninka gaalada u galo oo iyaga haddana la soo saftoo la soo dagaal galo wuxuu leeyahay sida nimankaas tataarta oo kale ay lahaayeen ayuu leeyahay cuquubada murtadkana sida la ogyahay waa ka weyntaa cuquubada kaafirka asliga ah meeshaan marka ibnu taymiya maahan inuu leeyahay tataarta muslimiinay ahaayeen inuu leeyahay hadalkiisaan kala caddaynayo kullu man qafaza ilayhim min umaraa'i alcaskari wagayri اlumaraa'i faxukmuhu xukmuhum wa fiihim min alriddati can sharaa'ic اlislaami biqadri ma rtadda canhu min sharaa'ic اlislaam waida kaana salafu qad sammow maanicii azakaati day dadkii salafka dadkii sakada manciyey ay ku magacaabeen murtadiina maca kownihim yasuumuuna wayusalluuna iyagoo tukan jiroo soomaye wlam yakunuu yuqaatiluuna jamacat اlmuslimiin ayagoon muslim la dagaalami jirin fakayfa biman saara maca acdaa illaahi warasuulihi qaatilan lilmuslimiina buy marka haddii kuwaa lagu magacaabay magacaa la siiyey maxaad u malaynaysaa ninka isagu marka cadow alle maciise noqday oo alleh rasuul cadowgiisii la saftay qaatilan lilmuslimiina muslimiintana dilaayo maca annahu waalciyaadu biاllaahi low istowlaa haؤulaaءi اlmuxaaribuuna lilahi warasuulihi almuxaaduuna lilahi warasuulihi almucaaduuna lilahi warasuulihi calى ardi shaam wamisr fii mili hada اlwaqti laafdaa dalika ilaa zawaali diin اlislaami wa duruusi sharaa'icihi hadday weliba kuwaa uu la socdo gacanta ku dhigaan masar iyo shaam dhulka dhan diinta waa ka tirtiri lahaayeen marka waana ka tirtireen hadda ka hor bilaaddan andalus waa looga tirtiray aawa hadda madiin baa lagu haystaadii marka gaal diinkii inuu tirtiro usoo xaydxaydtay qofkii kaalmeeyo oo binafsi walmaal ku kaalmeeya isagunbuu la mid yahay marka xaafidka ibnu xajar wuxuu yidhi juska saddex iyo tobnaad baabun idaa nazla allaahu ee idaa anzala allaahu biqowmin cadaaban wayustafaadu min haada waxaa laga faa'iidaysanaa xadiidkan mashruuciyat اlharabi min alkufaar gaalada in laga ordo oo min addalamati iyo dadka daalimiinta ah لأن الإقاamaةa macahum dhexnagaashadooda min ilqaaءi الnafsi ilى اtahlukati naftii oo tahluka lagu ridaayo waa haadaa idaa lam yucinhum waa hadduusan u kaalmaynin iyaga walam yarda biafcaalihim afcaashoodana raalli uusan ku noqonin fain acaana hadduu kaalmeeyo ow radiya ama ou raalli ka noqdo fahuwa milhum iyagoo kale waa souma kala saarin hadda fiir ibnu xajar labuu kala dhigay macam ninka iyaga icaanadooda aan lahayn oo dhex joogo tahlukow isku riday islaamnimada lagama bixinin laakiin kii laakiin diin baabi'inta ugu kaalmeeyo ficilkooda ka raalli noqdana muxuu noqonaa fa huwa miluhum ayb ninkii markay dhibaato geystaanoo ama naag kufsadaan muslimada ama ay masjid baabi'iyaan ama ay musxaf googooyaan ay ku kaadshaan midka isaguna aan kala jeclayn oo dhahaya yacnii nimankan wanaagii khayri u yimaadeen inay wataan muxuu noqonaa isagu marka ficilkooday raalli ku yihiin dadkan in badanoo dadkan ka mida ficilkoodayba raalli ku yihin markay waxaa sameeyaanay ye ama waa ammaanaan ama ugu yaraan waxaa weeyaan waa u aamusaan ridaha sukuudka laftirkiisana waa rido ayb khaalid baa hadda ka hor nin saa ku qabtay oo ku dilay markaasuu cudurdaar muujiyey oo anigu wuxuu yidhi aamusitaanka adoo kale aad ka aamusnayduu yidhi musaylama ridow tusaayuu yidhi rido inaad raalli ka tahay maxaa uu hadli weysay yidhi haddaadan sidaa ahayn ayb shaykhulislaam moxamed ibnu cabdilwahaab waxyaabaha lagu gaaloobo isaguna wuxuu ku tiriyey qofka muslimka uu ku gaaloobayo hadduu gaaladii naf iyo maal kula soo safto muslimiinta didkooda ayb waxyaabaha weliba annaga acdaa'deenaa farwaayo dadka aan diinta ka bixinayno ijmaacaanna dadka diinta uga bixinayr waxaa ka mida nin qabiiladiisa ay diinta la dagaalamayso isagu muslim ah qabiilkiisu gaala yihiin oy diinta la dagaalamayan intuu ka dhex bixi lahaa ka doortay inuu ayaga la socdo ou dagaalka la galo kuwaas wuxuu yidhi qowluhu tacaala satajiduuna aakhariina yuriiduuna an ya'manuukum waya'manuu qowmahum kulamaa rudduu ila alfitnati urkisuu fiiha ayay gelayaan taariikh ibn khanaam iyo misbaaxu dalaamka kulli waa sheegayeen ayb fataawada ahlucilmiguna saas waaye sheekh ibnu baas iyo lejnada iyo kulligood fataawadooda waxay ahayd sheekh ibnu baas ijmaacuu soo xikaayooday qofkii gaalada diin baabi'inta ku kaalmeeyo oo icaano u sameeyo inuu gaaloobayo ayb oo diinta u uga baxaayo marka waxyaabahan oo dhan marka waxaan u keennay waxay tahay uun mas'aladan dhib badan baa xaadib qisadiisa dhowr ifraad iyo tafriid fara badan baa lagu sameeyey qisada xaadib marka inay jaasuuska joogtay ku fiican tahay ayb haddii jaasuuska laga bixiyo nin dagaalamayo naftiisa iyo maalkiisa gaalada kula socdaa xaadib iyo isagaa isku mid ah waxaa weeyaan nasna manduuqiina sidaa ma aha mafhuum sheegaayana ma jira sidaa ma jiran ayb dad baa marka iyagu ka sii daro waxay yidhaahdeen bacdi naas waxaaba loo shardiyaa mudaaharada marka lagu gaaloobayo inuu imaam jiro masaa-ishaan iyo imaam maxaa iska galayn cajiib ayb kitaab la yidhaha risaalo la yidhaha xaqiiqat اlmuwaalaati اlmukafira wadaad wadaadada soomaalida uu qoray waxaasuu ku dhigay ayb qofka mudaahirkaa marka uu gaaloobayo waxaa shardi ah inuu yacni waxa yahay muslimiintoo imaam leh ee inuu baxo gaalada aado soo dagaalamo asoo islaamka nacaayo oo yacnii islaamka waxaa weya gaalnimada jecel oo qalbiga saa ay uga jirto taasna ma awoodna u leeyahay inaan ogaano annaga qofkan inuu gaalnimo jecel yahay in kale marka gaalnimadoo la jeclaadaa waa naaqid mudaaharaduna waa naaqid kale wa kitaabkan nawaaqidulcashara oo shaykhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab leeyahay laba naaqidoo ka kala dhigay laba madaahibta gaalada oo la saxiix yeelo laga raalli noqdo waa naaqid mudaaharadana naaqid kale wa fahamkan marka xagguu ka yimid culummadii salafka male kuwii dhexe male kuwii dambana ma leh hadda marka waxay sii gaartay weliba in la yidhaah culimmadii kutubta tawxiidka iyo laga akhrisan jiray oo laga yacnii kutubtooda la faafin jiray in la yidhaah masaa-isha gaalaysiinta lagama qaato in la yidhaahdo haddii qof ku ciyaaray fahamkooda oo isagu si qaldan wax u fahamtay oo ama qisadan ama wax yacnii masaa-isha gaalaysiintu hadduu qof ku fududaaday ama kooxi ku fududaato ma keenayso wixii mutaqarirka ahay in laga tagan ayb ashyaada mutaqarirkaah in laga taga ma bacdi naasna qisada imaamu shaaficiyan haddaay akhrinaya jaasuusnimada ku saabsanayday waxay leeyihiin muslinku hadduu gaalada hub siiyo la soo safto kabiira min alkabaa'ir la waaye dhib ma laha laa min qariib walaa min baciid warkaas maba gelinba shaafici ayb warkiisa dhan jaasuuskuu ka bilowday waana ku dhammaaday ayb marka masaladan yacnii xaadib qisadiisu jaasuuska muslimkaa xukunkiisa muxuu yahay waa laysku khilaafay qaar ahlucilmiga ka mid a ficilkan inuu gaalnimo yahay ku tegay waa jiraa cumarba uu ka mid yahay ayb qaarna ay yidhaahdeen kufri bayina ma aha waa masale khilaafiya qatligiisa iyo dilkiisana waa laysku khilaafay isagana oo imaam maalig wuxuu ku tegey in la dilo isagoo qisadan deliishanayo imaamu shaaficina isagoo tan deliishanayo inaan la dili karin ku tegey calaa kulli xaal jaasuuska muslimkaa dilkiisu ma cadda khilaaf baa ku jira imaamkay u taallaa hadduu maslaxo u arka inuu dilo oo dararkiisu badan yahayna lahu daalika haddii kalena waa layska waa tacsiir iyo waxyaabo kalea lagu samayn karaa oon dil ahayn ayb masaladan marka taxriirkeedu sidaas weeyaan manaadka marka qaladkuna sidiisaba wuxuu ka yimid laba mas'alo laba meeluu qaladku ka yimid oo masaa'il aliimaan walkufri ku saabsan labada meel waxay tahay kufrigu sidiisaba ictiqaad keliya miyaana mase afcaal gaalnimo sideeda u ahaa jirto aqwaal sideeda gaalnimo u ahaa jirto ictiqaad sidiisa gaalnimo u ahaa jiro taasaa waxay tahay marka waxaa weeyaan bacdu nnaas gaalnimada dhan waxay u haystaan wax qalbiga biska imaado sidaasna saxiix ma ahan kitaab kastoo fiqhi ah kita baabu ridda markuu ka hadlaayo wuxuu sheegaa riddadu inay ficil noqoto mujarada qowl inay noqoto inay noqoto ictiqaad marka wax iska galay male qowl ficil ictiqaad intuba gaalnimada waa ka imaan karaan shubha marka murji'adu wadato waayo in la yidhaha kufriyoo dhan waa maxsuur fi lqalbi maxsuurun cala alqalbi in la yidhaahdo ayb shubhada labaad waxay tahay qof ma gaaloobayo in la yidhaha ilaa inuu gaalnimada u qasdo ma ahani qofkan markuu gaaloobayo waa inuu gaalnimo raboodo haddii kale si kale kuma gaaloobayo mas'aladaasna waa mas'alo kale oo min masaa'il ahli اlirjaa ka mida ibnu xajar juska labiyo tobnaad dabari yuu ka soo raraa isagana waa tilmaama yamraquuna min alislaami kamaa yamraqu sahmu min alramiyati xadiidkan markuu sheegayo wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa qofku inuu gaalnimada u bixi karo isagoon isagoon yacni markaa inuu gaalnimo u baxo aanba rabin ilaa khawaarijtu inay gaalnimo u baxaan maba rabinba ayaga soo ma garanin taa marka iyada waxaa marka ay isku qaldayaan shuruudul takfiirka mucayanka shuruuddiisa waxaa ka mid ah alqasdu qasadkaas marka maxaa laga wadaana waxaa laga wadaa mukafirka inuu u qasdo shayga gaalnimada keenayo inuu u qasdo ee aynan uga dhicin carabkiisa carabka dafid iyo inuusa uga imaanin waayo haddii carabkaaga uu kaa boobo adoon u qasdin ma laguu qabanayo akhdaa min shiddat اlfarx shayga ficilka ama qowlka ama ictiqaadka gaalnimada ah qofku inuu u qasdo bis umbaa muhiim ah laakiin inuu ficilkii u qasdo gaalnimada ahaa dabadeedna haddana uu u qasdo inuu gaal noqdo taas dambaa meesh kuma jirta midda dambe haddaad doonto gaalnimo adiga haba raboonin laakiin waxaan adiga ma u qasada ogaal ma u samaysay haa mawaanicdii ma lagaa waayo waa ku dhacaysaa gaalnimada marka qasadka in labadaa meel looga kala fahmo waa daruuri alqasdu ila almukafiri waa shardi laakiin alqasdu ila alkufri shardi ma aha qofku inuu gaaloobo inuu u qasdaa shardi ma aha laakiin waxaan gaalnimada ficil hadday tahay hadday qowl tahay hadday ictiqaad tahay in loo qasdaa iyada waa shardi inuu gaal noqdo inuu u qasdaa daruuri ma aha shardina ma aha ayb labadaas khalad baa marka meesha yaa wada yaallo marka waxaa mararka qaarkood yacni sida hadalka u socdo meeshaasuu gelayaan ee ninkan masaa gaalnimo rabo ayuu ku leeyahay gaalnimo rabiddu qasab ma aha ninkii sanam u sujuudo isagoo weliba is-og miyirkiisa qabo waxaan inay gaalnimo yihiin og sanamkii u sujuuday ma waxaa la leeyahy ninkan horta ma wuxuu u qastay inuu xerada islaamkaba ka baxo mase uma qasdin lama dhahaya taas waa madaahibteeda murjiada ayb labadaas marka waxbaa keenayo waxaana aad u faahfaahiyo saarimulmasluulka juska saddexaad ibnu taymiya aad u faahfaahiyo ayb calaa kullin marka qisadan marka iyada waxaan ugu dheeraanay waxay tahay waxaa batay ka hadalkeeda oo yacni si yani ama ifraad ahaan guluwi ku jiro looga hadlo ama si jafaa ku jiro looga hadlo ayb oo qofka quyuudaad min cindihi intuu iska keensado hadhowna marka inuu wax baxfi la yimid oo markaa isu qabo ayb marka waxa uu yidhi qال xdثna وhب بن بقية عن khالد عن حusaين عن سعد بن عubaydة عن أbي cabdالرحمن السلمي عن عlي بhذiه القصة qaala waxa uu yidhi iنطلqa xaaطibu marka masaaئiشha waxaa kaloo iyadana aan ilooy masaaئiشha hawaabida ah ee sharcigu si cad oo uga hadlay ama ahlucilmigu ay ka hadleen waaqica waaqica waa ku tadbiiqsami kartaa laakiin haddii waaqica dadkiisa joogaa ay halleeyaan maaha inay masalada isbeddelaysa ma aha ayb dad baa marka waxaa adillo ay ka dhigtaan waxaan haddii sidaan la yidhaahdo mas'aladan sidaan looga hadlo maxaa ka dhashayaa lagu leeyay waxaasaa ka dhashoo kayta wakayta wakayta wakayta ka dhalatay ninkii qalad aayadihii qur'aankaa nin qalad u ta'wiilsana axaadiidtii rasuulkaa nin si qaldan intuu u ta'wiilsado wax ku halleeyaa sow khawaarijta ma aha dadka aayado qur-aan wax ku halleynaya si xun intay u ta'wiilsadaan ayb ninkii si xun wax u halleeya isagay jirtaan laakiin amaa mas'alada haddaan dadka loo sheegin xukunkeeda maalin walba ninaa gelaayo hadhowna wuxuu leeyahy wax dhiba male xaadibba waa sameeyey ayb tan iigu darnaydna waxay tahay marka bacdi naas baa waxay yidhaahdeen mas'alada xaadib ku dhacayaaba ka daran dadkan hadda joogee gaalada dabadhilifyada u ah ee iyagu gaalada yacnii naf iyo maal kula soo safto waxa ay ku kaceen iyo xaadib wuxuu ku kacay xaadibaaba daranay dhaheen ayb see u daran yahay markaasaa warka imaam shaafici waxaa la soo qaatay khabar la sheego jaasuusnimo la sameeyo oo middii nebiga lagu sameeyey ka daran ma jirto jaasuusnimada khabarkii jaasuusnimada waxaa loo soo qaatay middaan xaadibna ogow hadda nebigu safkiisa ku jiray markaas fatxu maka rasuulka jeeshkiisuu ka mid ahoo dagaalamaya gaalada uu ka hor jeeday beder wuu ku jiray sulxulxudaybiya yacni yani baycatu ridwaan dadkii yacni xudaybiya baycada nebiga la galayuu ahaa marka ninkan jariimada islaamka ku haayo islaamka wax ka baabi'inayo iyo jariimadii jasiga ahayd ee faltadii ka dhacday xaadib haddii la yidhaha taasaa darnayd oo warkaas imaam shaafici oo mukhaabara uu ka cabiray mukhaabara war hadalgudbinuu ka cabiray jaasuusnimuu ka hadlay mudaaharo marka ma uunan ka hadlin markaasaa waxaa le mudaaharadii xaadib iyo midda dadkan midda xaadibaad daran mudaahara maxaybay tahay ayb qaala xadaanaa wahb bnu baqiya can khaalidin can xusayn can sacd bni cubayda can abi cabdiraxmaan assulamiy can caliyin bihadihi اlqisa qaala waxau yidhi indalaqa xaaibun xaaib waa tegey fakataba ilaa ahli makata reer maka ayuu u qoray ana muxamedan qad saara ilaykum muxamed waa idiin soo socda wa qaala fiihi waxau ku yidhi qaalad waxay tidhi maa macii kitaabun kitaab aniga macayga ma ahanin baynaagtii tidhi fantaxaynaaha waannu ka sikannay famaa wajadnaa macaha kitaaban kitaab ma aanan ka helin fantaxaynaaha cafan waannu u qasadnay ayb famaa wajadnaa macaha kitaaban kitaabkama aanan helin faqaala caliyun waladii yuxlafu bihi allaha lagu dhaartaan ku dhaaranayaayo laaqtulannaka waa ku dilaya oo ku dilaya aw latukhrijanna alkitaaba ama warqadaad soo bixinaysa wasaaqa alxadiid xadiidkii buu kaxeeyey marka khaaabi isaguna wuxuu yidhi xadiidkan ka bixiyey fii hada alxadiidi min alfiqhi xadiidkan waxaa ku jirta fiqhi masaaisha fiqiga ana alxukma almutaawila xaaib waa mutaawil soo maarag xaaib waa mutaawil ana alxukma almutaawala ama ana alxukma almutaawala xukunka la ta'wiilsado fi istibaaxati almaxduuri calayhi shayga layska xarimay bannaysashadiisa xukunka lagu ta'wiilsado khilaafu xukmi اlmutacamadi liاstixlaalihi min hayri ta'wiilin wuu ka duwan yahay xukunka loo qasdo oo istixlaalkiisa loo qasdo ta'wiil la'aan xukunka yacni muta'awalka iyo xukunka aan ta'wiilku la soconin waa kala duwan yihiin uu yidha khaaabi qisada xaadib marka ta'wiil baa ku jiray ta'wiilkaasaana isaga maanic u noqday beder maanic ma ka noqonayso kufri iyada dabcan iyo xad xad oo min xuduudillahi qofka bedriga hadduu ku dhaco waa la xadaa xuduudda iyada lama dhaafayo cuquubaadkan kale iyo waa tacsiiraadka iyo waxaas waa looga deyi karaa kufrina miyadana ma ku masax maayo kufriga wax masaxa isaga ma jiro waa in iimaan unbaa masixi karo kufriga ibnulqayim zaadka saasuu leeyahay ayb marka sidaa malihin inaga listixlaalihi min hayri ta'wiilin wa fiihi waxaa qisada ku jira yidhi annahu idaa tacaaطaa shay-an qofka hadduu waxisa siiyo min almaxduuri waxyaabihii la xarimay ah wadacaa amran ou sheegta arrin mima yaxtamilhu ta'wiil hadduu isa siiyo ta'wiil ahaan isu siiyo wax xaaraam ah markaasna uu ta'wiil sheegto kaana alqowlu qowlahu fii dalika warkiisaa la qabana qof kale looma qabanayo maxaa yeele cumar iyo xaaib yaa la qabtay warkiisana warkii xaaibaa la qaatay ayb ila alqowlu qowluhu wain kaana haalibu danni bikhilaafihi haba ahaado danniga haalibkaa ninkan wuxuu sheeganaya wax ka duwan bacdi ahlilcilmina waxay ku qaydaan qofku hadduu awal ahaa min dawi lhay-aat nin awal akhyaar ahaayo xumaan aysan ka dhici jirin halkoo mar ay ka dhacday warkiis waa la yeelaa laakiin nin awalba mujrim iska ahayo been badnaa isagu kaas ma yacnii wixiisa marka sidaa ma ah alaa taraa ana alamra lama ixtamala wa amkana arrinku markay ixtimaal ou galay wa amkana ina suurtowday an yakuuna kamaa qaala xaadib sida uu xaadib u yidhi wa amkana an yakuuna kamaa qaalahu cumar sidau cumar u yidhina ay suurtagal tahay radia allaahu canhuma istacmala rasuulu llahi sal l slm nebiga wuxuu isticmaalay xusna danni fii amrihi xaadib amarkiisa inuu malaha u wanaajiyo ayb waqabila ma dacaahu fii qowlihi wixii uu yidhina wuu ka aqbalay iyadoo laftirkeeda dadka isku mid maaha marka ayb nin bannaankaas soo dhiganayo xarbiga oo islaamka kula jiro iyo xaadib isku mid laga dhigo khatar wa fiihi daliilun oo gaaladii unba imaaninba nin dhahayo waa kaas meeshaasaa qur-aanka lagu bartaa kuwaan saanay yeelaan diinaa dadka la baraa waa in nin isagiiba iyagoon gaaladiiba imaaninba sidaas tamaniyo jeceloo rababa ridaha ka daran kaas maxay tahay sheekh fawsaan laftirkiisa kitaabkan sharxu dalaa'il uu sheegayaa macaanidaas oo inaan buqdi iyo karaaha iyo midna aan loo shardinin oo tamkiinka dhul muslin gaalo la makaniyo gacanta loo geliyaa bimujaradihi inuu gaalnimo u yahu sheega sharaxa kitaabu dalaa'ilka wa fiihi daliilun waxaa kaloo xadiidka uu daliiluya ku sugan daliil baa ku sugan calaa ana aljaasuusa jaasuuska idaa kaana musliman muslim haddii uu yahay lam yuqtal inaan la dilaynin waa sida shaaficiyada qabta wa jaasuusku hadduu muslim yahay inaan la dilaynin waاkhtalafuu fii ma yufcalu bihi min alcuquubati maxaa lagu samaynaa baa laysku khilaafo cuquubo ah faqaala asxaabu ra'yi waxay dhaheen fi lmuslimi idaa kataba ila alcaduwi wadallahu calaa cawraati اlmuslimiin yuujacu cuquubatan waa la xanuujinaya wayudaalu xabsuhu xabsigiisana waa loo dheerayna xabsiga masaladan marka iyo inaynan islahayn tan kale ruuxa muslimkaa haddii fiiri uu gaalada la soo safto oo dadkii muslimiinta uu duullaan ku soo yahay ninka noocaas in la dili kara ma laysku haystaa culummada ma isku haystaan ma isku haayaan culummada safkii gaaladaa nin muslim ku jiraa qori buu wataa waa xabad buu ka ridaa muslimiintii buu ku soo ridaa adiga inaad u fariisato maa lagu faray mase ninkaas intaad la dagaasho waa dili kartaa ma iska celin kartaa ugu yaraan naftaada dafcu saa'il baa lagaaga ogolyahay markay ugu yar tahay waa nin kugu soo xadgudba inaad iska celisa ayb jaasuuskiina dilkiisaa laysku haystaa soo ma aragti ma la dilaayo mase lama dilaayo marka mas'aladan iyo midda naf iyo maal ninka gaalka ku soo biiriyey haddii isku mid laga dhigo dilkoodii baanba isku mid ahayna ayb waqaala alawsaaciyu awsaaci isagu wuxuu yidhi in kaana musliman hadduu muslim ahaa caaqabahu اlimaamu imaamkaa ciqaabay cuquubatan munakilatan cuquubo bajiso waqarabahu ilaa bacdi alaafaaqi fii wihaaqin meelahaasaa loo musaafurina wain kaana dimiyan haddii uu yahay nin muslimka ku hoos noolna faqad naqada cahduhu ballantiisaa burtay wa qaala maalikun maalik waxau yidhi lam asmac fiihi shay-an an waxba kama aanan maqal wa araa fiihi ijtihaada alimaam waa riwaayo marka imaamkii ayaa ijtihaadka iska leh wa qaala shaaficiyu idaa kaana hada min arajuli dil hay-ati ninka jaasuusnimadu ka dhacda hadduu nin heybad leeyahay hay-ada akhyaar ah bijahaalatin إda kana hada min الrajuli dilhay-ati bijahaalaةi kama kana min xaaطib bijahaalaةi say ugaga dhacday wa kaana غayra mutahamin awalna mutaham uusan ahayn axbabtu an yutajaafa canhu in layska badaayaan arkaayo wain kaana min hayri dilhay-ati haddii uu yahayna kaana lilimaami tacziiruhu imaamka tacziirtiisu iska leeyahay ayb wfi اlxadiiثi min alfiqhi waxaa ku jirta jawaazu اnadari ilaa maa yukshafu min الnisa liiqaamati xaddin xad oogitaankiisa dartiis waxaa bannaan in naagta loo faydo ow iqaamati shahaadatin fii ihbaati xaqin lagu sugaayo ilaa maa ashbaha dalika min alumuur wa fiihi daliilun xadiidka uu tusaya calaa ana man kafara musliman qof muslima xaqiiqa ahaan ninkii gaalaysiiyo ow nafaqahu ama munaafaqaysiiyo calaa sabiili ta'wiil ta'wiil dartii ku munaafaqaysiiyo wa kaana min ahli ijtihaadina ah lam talzamhu cuquubatun cuquuba ma ku laasimayso waa qiso kale iyadana cumar waxa uu yidhi inahu qad kafara ninkan waa gaaloobay dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq buu yidhi fi lxaqiiqana kufri mucayana kuma dhicin ficilka gaalnimo ha iska ahaado laakiin fi lxaqiiqa ninkan gaal maaha isaga xaadi leanna maxaa yaele qaacidadu waxay tahay laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi nin kastoo gaalnimada ku dhaco maaha inuu kaafir noqonayo ila mawaanic baa jirta ma ogtahay cumar marka mawaanicdan isagoo ogeyn buu gaalnimadii ku tuuray ayb cumar marka macduur waaye ijtihaad maadaama ahlu ijtihaad uu yahay kufrigii uu ku tuuray macduur buu ku yahay ayb amaa maa siwaahu qofka hadduusa ahlu ijtihaad ahaynna oo gaalnimo ku tuuraayo kan gaal waayo kan gaal waayo kan waa murtad leeyahay isagiina ahlu ijtihaad ma aha hataa hadduu asiibo waa dembiyu le waa la ciqaaba in la ciqaabo waa laga celiyo waxaas la sajiriyo sababtoo ahal uma aha soo ma garana ilaa meeshaan wuxuu leey idaa wa kaana min ahli اlijtihaad uu ku qaydo haddaanu ahlu ijtihaad ahayn maya alaa taraa ana cumar radi allahu canhu qaala cumar wuxuu yidhi dacnii adrib cunuqa hada اlmunaafiq wahuwa mu'minu waqad sadaqahu rasuulu اlah sal slam fima dacaahu min dalika uma lam yucanif cumar fima qaalahu wadalika ana cumar lam yakun minhu cudwanu fi hada اlqowl calى daahiri xukmi اddiin ayb id kaana almunaafiqu huwa aladii yudhiru nusrata اddiini fi اdaahir wayubطinu nusrata اlkufaar wakana hada saniicu min xaadib shabiihan biafcaali اlmunaafiqiin ila ana rasuula اllahi sal ly slam qad ahbara ana allaha tacala qad gafara lahu ma kana minhu min dalika saniic wacafaa canhu fazaala canhu ismu الnifaaqi wallahu aclam ayb taasoo marka tilmaama baabun fi ljaasuusi dimiyi jaasuuska dimiga ah ayb yuu u baab yahay kana ku dara ayb hadii kale wabilahi towfiiq sal اllah sl